wasaaradda cadaalada maamulka puntland ayaa magaalada boosaaso kusoo xirtay tobabar ku saabsan habka ay u heli lahaayeen cadaalada bulshada xiritaanka tobabarka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaalada maamulka puntland xeer ilaaliyaha gobolka bari mas-uuliyiin ka socotay jaamacadda badda cas boosaaso iyo mas-uuliyiin kala duwan maxamed jeelle oo ka socday wasaaradda cadaalada maamulka puntland garsoore cabdifataax xaaji ciise hormuudka kuliyadda sharciga jaamacadda badda cas ayaa ka warbixiyey tobabarka qodobadii ugu muhiimsanaa iyo sida bulshada lagu waxa weeye lagu gaarsiin lahaa fariimahaasi wacyigelinta waxaan kaloon isla aragnay hanaanka xalinta khilaafaadka iyo hanaanka wadahadalka aan xanafta lahayn iyo sidoo kale annagoo sameynay practical demonstrationskii sidii waxa weeye dadka wax loogu sheegi lahaa dhammaan marka waxaan filayaa in mawduucyadani ay macno badan u samayn doonaan shaqada aad bulshada u haysaan ee aadka iyo aadka u wanaagsan tababarkan waxaa soo agaasintay fulisay wasaaradda cadaaladda dowladda puntland waa ku mahadsan tahay wasaaraddu anagoo ku hadlayo magaca garsoorka shaqadan baaxadda weyn oo ay bulshada u hayso gaar ahaan arrimaha sharciga tababarkan ku saabsan oo kaaliyaasha sharciga lagu tababarayay waxaa luqadda qalaad lagu yidhaahdo community baralegalis wasaaraddu waa ku mahadsan tahay wuxuu ahaa si guud tababar aada muhiim u ah bulshadana wuxuu ugu fadhiyaa siday u fahmi lahaayeen waxaa kan la yidhaahdo ogaalka sharci ama wacyigelinta sharci xeer ilaaliyaha gobolka bari cabdiraxmaan abshir oo ka qayb galay xiritaanka tobabarka ayaa bogaadiyey farxad gaaray noo tahay inaanu ka soo qayb galno barnaamijkan quruxda badan oo ay si wada jir ah usoo agaasimeen wasaaradda cadaaladda iyo jaamacadda badda cas taas oo bulshada lagu fahansiinayo kaamla sharciyeedka oo qofku xaq u leeyahay qofku inuu kaalmo sharciyeed helo waa wax dastuuriya xaqna u leeyahay dastuurkeena dowladda puntland iyo xeerarka inoo degsanba qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu helo kaalmo sharciyeed bahda ba jaacadda badda cas waxaan uga mahad celinaynaa sida dhow ay ula shaqeeyaaneen bahda cadaaladda si guud iyo sida gaarka ay ula shaqeeyaaneen bahda garsoorka gobolka bari yoolkuna wuxuu yahay in la helo tiam isku xiran oo ka wada shaqeynaya cadaaladda tobabarkan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa fahamka bulshada waxa uuna yahay kaalmo sharciyeed iyo wacyigelinta bulshada ee ku aadan sidii ay fahan ugu heli lahaayeen habka ay u heli lahaayeen cadaalad